Waxaan rabay inaan ka hadlo xaaladda oo labada Mari magaalada aad ugu soo darinayaan. Saad ogsoon tihiin walaalayaal waxoogaa waxaa dhacday xaalado iyo duruufyo iska yar adag oo ilaahay uun qadarkiisa ama ilaahay uun ku dhacday oo daadadkan biyaha iyo xaaladahan fatahaadda iyo xaaladahan adag ee la galay iyo jidxirankan iyo waxyaalahan dhaceen ayaa ma aragta dhici hayaan marka waxaad moodaa arrinta iyada ee dadka qaarkood inay si xun u isticmaalahayaan khaasatan nimanka holseelada iyo tukaamadii waaweynaa ee magaalada gaaris ku yaaleen waxaad moodaa arrinta iyada inay si xun ay u isticmaalahayaan saa ogsoontihiin jidka wuu furnaa gaaris hadda jidxira ma jirin jidka wuxuu un xirmay hadda laba beri iyo saddex beri gudahood wax dhan unbuu hadda jidka uu xirmay inta ka horeysa jidka iska normal iska caadi buu ah wax jidxiran ma jirin raashinka iyo tukaamada iyo kulli wax walbo caadi buu ahaa raashinka meel walba sidii la rabay buu ahaa wax hadda culayska dhib weyn oo zaa'id ma sii jirin laakiin labadii beri ee jidka uu xirmay baad moodaa nimankii walaalaheen ee horteelada inay maaragtay inay ka faa'iidaysanayaan oo ay dadkii maaragtay ay sicir barar qayri caadi ah ay ku sameynayaan khaasatan ee raashinkii iyo cuntadii la cunaayay sida booshadii iyo sonkortii iyo bariiskii kulli wax walbo waxay ka dhigahayaan saddex jibaar iyo afar jibaar si qayri caadi ah way ka dhigahayaan arrintan arrin saxa ma oo allahayna barakeeyo ilaahayna ha laga cabsado dadka ee masaakiinta iska tabaryar iska liitaan ha loo turo qofka hataa haddii wax uu saaranayo wax yar oo caqligal ah waa gooni laakiin laba jibaar saddex jibaar inaad samayso ama ma ee aaba xirato oo tiraahdo waxbaba ma yaallo waxoogaa arrintan waa xaqdarri mana fiicno waana khiyaano marka allahayna barakeeye dadka walaalihiin ee ayagaba rafaasana dhibaataysana sicir bararka iyo noloshii maarata wax la goylalayahay oo lacag la-aan ay jirto oo xaalado iyo duruufyo adag ay jiraan inigana dhinac kale dhib kale ha ooga noqonina abaarka iyo dadka ishooda iyo yo inagu dhicin ka allahayna barakeeya dadkiina u tura u naxariista tuulooyinkii iyo dhulkii annaga naga shisheeye wajeer iyo mandheera iyo madoogaasho iyo libooy dhadhaab dhulkii baaba hadda saa uusan sii ahayn oo hadda uun cuntada la wawaanhaya annaga gaaris oo shalay uun jidkii maarata cillo ku imaad dadka walaalaheen inay maar sicir barar ay cirka u jiraan runtii arrin fiican ma oo midda labaad waxaan leeyahay xaaladan iyo duruuftan hadda lagu jiro ilaahay horta ha lagu aqoonsado hana lagu samro ilaahayna ha la baryo insha allah inuu ilaahay maarata ku aafa la-aan oo dhib noo keenin inuu ahaado waa iska imtixaan waa iska amar ilaahay abaaro badan iyo dhib badan baan soo marnee kolba nicmo ilaahay barwaaqo ilaahay waaye barwaaqadan ilaahayna marbay waxoogaa ay noqotahay dhibaatee ka ilaahay aan barino ilaahayna aan aqoonsano ilaahayna maarata wax kasta uu noo qadaro asaga aan ku mahadino midda kale dadka ha loo naxariisto dadka masaakiinta iyo dadka liito iyo dadka biyaha fatahaaday iyo dhibaatooyinka ay gaareen marka dadka walaalihiin ee rafaasan ee dhibaataysan ee daadadka biyaha iyo guryahoodii kulli ee kasoo barakaciyeen aadka u rafaasan wixii loo samayn karo iyo wixii loo tari karaa loo taro hadday raashiinuu yahay wax la cuna hadduu yahay hadduu aradbax yahay haddii kale hadday garabqaba tahay iyo hadday saaciideyn tahay oo xaaladaha iyo duruufta ay ku jiraan wax lagala qaban karo si kastoo ay noqotaba dadka walaalaheen ee reegaaris waxaan ka codsanaynaa meel kastoo joogaanba muslimiinta qaas ahaan guud ahaan gobolka waqooyi bari ee wajeer iyo mandheera iyo gaaris iyo kulli macalin tuulooyinka qaas ahaan haddana gaaris xaaladda webiga tanariba uu sameynayo waa wax qayr caadi ah oo weli la arkin marka allahayna barakeeye dadka ha loo gurmado ha loo naxariisto nin walbo yaraa iyo badna waxaa sameyn karta samee dadka walaalaheen ee beecmushtarkane ilaahay ka baqaanayana dadka masaakiinta ayagaba iska rafaasana iska liitaan yaan la dhibin